dhegeysan idaacada codka bulshada gobolka minnesota hal eber hal dhibic todoba f m k l y maanta ay bishu tahay bishii sebtembar sagaalkeedii waxaan idiinsoo daynaynaa warbixinadii ugu dambeeyay kasoo baxaa waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota iyadoo maanta ay shir jirayd qabteen labadii duhurnimo gudoomiyaha waaxda caafimaadka gobolka minnesota jan malcolm iyo gudoomiyaha cudurada faafa chris elsmans iyagoo warbaahinta la hadlay ayay waxay sheegeen in uu aada usii faafayo cudurka coronaviruska iyadoo sidoo kalena sheegay in dadkii ka qeyb galay carwada ay qeyb weyn kala haayeen faafidda cudurka warbixinada ay maanta warbaahinta u sheegtay ayaa waxaa ka mid ahaa in uu cudurku aada u faafayo iyadoo saddex sheeg waaweyna ay ahayd in laga helay dad gaaray kun laba boqol shan iyo toban qof saddexdii beri ee ugu dambeysay saddexdii wiig ee ugu dambeysay iyadoo taasi ay keenayso sare kac aad ah oo cirka usii galayo cudurkii coronaviruska waxaa kaloo xusid mudan in isku darka dadkaasi ay dhammaayeen ilaa saddex iyo toban kun ilaa inta hadda la ogyahay iyadoo ay xustay in lix boqol lixdan iyo saddex qof ay isbitaalada ugu jiraan sidoo kalena ay tiri boqolkiiba toddobaatan iyo laba qof dadka jira da-dooda lix iyo toban iyo wixii ka weyn waxay ugu yaraan qaateen hal xaboo tallaalka ka mid ah arrinta dadka isbitaalada la geynayo ama kuwa ku jira qaarka caafimaadka daryeelka deg deg ee i c u-da ayay tiri waa mid meel dhexaad hadda ah laakiin waxay tustay oo ay walwar weyn inay ka qabaan faafidda cudurka ee qeybta iskuullada marka loo fiiliyo ardayda waqtigooda iskuullada joogo ee dugsi iskuullada aadahaya iyo meelaha caruurta lagu hayo ee lagu hayo sidoo kale waxay kale oo ay sheegtay in labaatan iyo toddoba kun oo kamid a ardayda iyo shaqaalaha ka shaqeeya iskuullada sidii cudurka u bilowday uu cudurka ku dhacay oo uu saameyn weyn ku yeeshay sidaa darteedna ay jecel yihiin in dadkii aan talaalka qaadan ay isbaaraan waaxda iskuulladana la hadlaan oo la baaro sidoo kale gudoomiyaha gobolka minnesota ayaa sheegay in uusan isticmaali doonin awooddiisii hore ee uu haystay ee la siiyey taasoo ahayd inuu ku khasbo dadka degan ama jooga gobolka in ay qaataan maaskaratada ama amar lagu siiyo khasaba sidaa daraadeed ay noqon doonto uun in ay ahaato mid dadka ay iyagu joyceka u leeyihiin sidoo kale waxaa la hadlay gudoomiyaha waaxda waxbarashada heather muller iyadoo tiri warbixin baan ururinaynaa si aan u ogaano faa-iidada ama dhibka u keenay iskuullada hadda sidii loo furi kari warbixintan waxaa suurtageliyay waaxda caafimaadka gobolka minnesota waxaana ka dhagaysanaysaan idaacadda codka bulshada gobolka minnesota